asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eebba idmahayo aynu inta badan ku qaybsanno howlo fara badan oo maaragtay hadba dhinac u dilaamhaya ama hadba dhinac u socda kuwaasoo koolba noocii aynu doonno aynu u dhigan karno waana kuwa mar laga yaabo inaad sheeko aad macaan ka dhaxasho marna sheeko iska caadi ah mar kalena sheeko laga yaabo fahankeeduba inuu daruuraha kaa fuulo ay kaa soo gasho ama kaaga soo baxdo xubinteennan maantana idamka eibe waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkaas qayb ka mid a nin ayaa waxa uu samaystay sanad barwaaqo ah geeda gur ayuu galay isagoo beer raba inuu dhul ka fasho dhulkii ayuu qardeeyey isagoo dhirtii jafahayoo dhulkii qardaynhaya oo gubahaya oo xiidada u siibahaya oo maaragtay lafabixin ku wada ayaa waxaa u yimid niman kooxa oo socota kolkaasay waxay ku dhaheen hebelow halkan maxaad ka rabtaa waxanoo hawla ama waxanoo xooga aad gelisay ujeeddada aad ka leedahay ama waxa aad ka qaban rabto muxuu yahay ee aad halkan sidan ugu samaynayso kolkaasu wuxuu yidhi waad aragtaanoo beer baan aslaaxayaa dhulkan waan aslaaxayaa waana jebinhayaa waxaana u baahnahay inaan wax ku beerto taasoo ah beer aad iyo aad caan u noqota midhaan rabaa inaan ku beero ama misagaan rabaa inaan ku beero ama qudaar baan rabaa inaan ku beero wax soo saar ayaan rabaa inaan halkan ka sameeyo waana u diyaargaroobay taas ayaana sababo ah inaan xooggan iyo howlahan badan geliyo kolkaasay nimankii hal mar madaxa gacmaha saarteen oo ninkii la yaabeen waxay ku dhaheen waryaa nin waxaa tahay warmooga ah oo aan adduunka warqabin oo xogmooga maxaa dhacay weeye markaase waxay dhaheen dhulkan horta mataqaanaa shimbiraa looga tegey cid kasta oo wax ku beerta weligeed waxba kama goosan sababtoo ah shimbiro ayaa ka cuna wax alla wixii ay beeraan waa dhul shimbiro looga tegey marka hore beerta misigada dhulka ku riddana kabarray baada la joogaynin oo fadhan iyo dabangaali iyo doofaar markay soo baxdana dee maaragtay qaarna kashiita baljeeri qaar kalena shimbiraha ayaabana ka dhigayoo markay ciinka keento ama ay caanuleeda noqoto ayay hawada ku duban shimbiruhu waa marka tacab khasaar unbaa kuga dhiciye halkan wax beeraho aad ka soo saarayso ma jiro ayaa lagu yidhi kolkaasuu ninkii hadalkii soo gaabiyey isagoo si xigmadaysan dadkii ugu jawaabay ama nimankii ugu jawaabay waxa uu ku yidhi dhegeysta nimanyahu maxaad dhahdeen shimbiraha na ka dhigi ah haa aan idiin warramuu yidhi haddaan shimbiro ka baqahayo badarba ma beerteen buui haddaan shimbiro ka baqaayo adeer badarbaa ma beerteen aan idiin warramee haddaan shimbiro ka baqaayo badarba ma beerteen ayuu ugu jawaabay taasoo ah in go-aanka ninkaasu uu ahaa mid cad isku kalsoonida ninkaasu ay ahayd mid cad taasoo ah ujeeddada uu lahaa iyo waxsoo saarka iyo hamiga iyo karaamada kaga jirta dhulka inay ahayd mid aan shaki la gelin karin amaba maaragtay aan buuq lagu furi karin ama aan cidi ku cabsiin karin inuu ninkaasu ahaa inuu ahaa ninkaasu nin dhulkiisa dheefta ka soo bixi karta dhaqashada wixiisa waxsoo saarkiisa dhowrashadiisa iyo difaaceeda intaba nin aad iyo aad ugu kalsoon inuu ahaa waana midaan isleeyahay maanta dee soomaalida nool lagama heli karo sababtoo ah maanta nin soomaaliya oo dukaan weynu isagu le u camiran jooga haddaad u imaatood shaki geliso ayuuba shaki iyo buufis ka qaadahayaa mid dowladdiisa iyo maamulkiisa aad uga imaatood dhahda waa sidan iyo sidan sidan ayuu buufis ka qaadahayaa mid heerka dariskiisa ayaadba buufis ka gelin kartaa dadka maanta joogee soomaalida iyo ninkii yidhi haddaan shimbir ka baqaayo badarba ma beerteen aad iyo aad ayay u kala fog yihiin soomaalidan waxaan kula talin lahaa inay noqdaan kuwii waagii hore sidaa dhihi jiray mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi barasho ulahow burkaad cuskanayso barasho ulahow burkaad cuskanayso